habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington sanad wanaagsan meel walba aad naga dhagaysanaysaan waa fiidnimo axada bisha janaayana waa kow sanadka cusub ee labada kun iyo saddexiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitroband iyo boggeenna ah v o a somaali com saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo jeediyey khudbad sanadka cusub ku aadan iyo waxqabadka dowladdiisa laga filayo sanadka cusub ee wuxuu dowladdeenna u yahay sanad adeeg iyo sanad waxqabad waa afka qalaad lagu yidhaha delivery year insha allah wuxuuna haddii alla idmo baal dahab ah la geli doonaa ka geli doonaa taariikhda hayaanka ee aan ku jirno dhismaha dowlad casri ah oo dunida oo dhan la jaan qaadi karta sidaas daraaddeed sanadka waa sanadkii dib u xoreynta dalka
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan qabashada magaalada masagawa ee ciidanka dowladda soomaaliya oo halkaasi la wareegay magaalada masagawaay waa waa la weeraray cadowga al-shabaab oo ay deganaayeen dagaalaa ka dhacay waa laga faramaroojiyey waa carareen hadda farxadkooda ayaa ciidanku sii daba socdaa magaaladana hadda waa waa waa seef ciidanka ayaa ku dhex jira qayrigiisa kala duwan
qodobadaasi iyo warar kaloo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin aqriyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in sanadka cusub ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka uu noqonayo sanad adeeg iyo waxqabad oo ay la timaado dowladdiisa madaxweynaha ayaa galabta khudbad ku aadan sanadka cusub ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka jeediyey wuxuuna sheegay in sanadkani uu noqon doono sanad dib u xureyn iyo dhammaystir dastuurka qabyada ah ee soomaaliya madaxweynaha ayaa khudbadiisa waxa uu kaga hadlay xaaladda amniga ee dalka iyo howlgalladii bilahanba ka socday deegaanada qaar ee ururka al-shabaab ka dhanka ahaa madaxweynaha ayaa sheegay in dowladdiisu ay hiigsanayso sidii ay mas-uuliyadda amniga ee dalka ay ula wareegi lahayd marka la gaaro bisha diseembar sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka markaasi oo loo qorsheeyey in dalka ay ka baxaan ciidamada nabad ilaalinta ee midooda afrika isagoo ka hadlaya arrimaha dhaqaalaha madaxweynuhu waxa uu sheegay in soomaaliya ay dhammaystiri doonto hanaanka deen cafinta sanadkan bartamihiisa madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay in soomaaliya sanadkan ay ku biirto suuqa ganacsiga bariga africa ee loo yaqaano east africa community iyo sidaas sidoo kale in soomaaliya ay danaynayso in ay ka mid noqoto suuqa maraykanka iyo afrika ee badeecadaha canshuur dhaafka ah sameeya wax soo saarka afrika ee maraykanka imanaya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano a g o a dunida ayaa ku soo dhoweysay sanadka cusub ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka xaflado kala duwan mid ka mida xafladahaasina waxaa lasoo buuxiyey fagaaraha times square ee magaalada new york ee dalkan maraykanka sidoo kale caasimadaha yurub ayaa aad dadku ay isugu soo baxeen una xuseen sanadkan cusub iyagoo rajeynaya in lasoo afjaro dagaalka ukraine iyo in dunidu ay caadi kusoo noqoto kadib xanuunka covid sagaaliyo toban sanadka tegay ayaa waxa uu ahaa sanad u astaysnaa colaada ukraine culays dhaqaale iyo saameynta kulaylka adduunka laakiin sidoo kale waxa uu ahaa sanad la arkay koobka adduunka kubadda cagta isbedelada dhinaca tiknolojiyada casriga ah iyo weliba dadaallo lagula tacaalayo caqabadaha dhinaca cimilada ee dunida saameeyey kadib markii labadii kun iyo labada kun iyo saddex iyo labaatanka uu ka curtay qaaradaha asia iyo africa iyo yurub new york waxay ka dhawaajisay gambaleelka sanadka cusub si caadi ah iyadoo kumanaan qof ay taagnaayeen inkastoo xalay uu roob ka da-ayay magaalada waxaana la sugayey dadku ay saacada sugayeen in kubadda sanadka cusub ay kasoo dhacdo meel dherarkeedu yahay laba iyo toban fuud una dhiganta shan iyo labaatan dabaq sidoo kale isha london waxay isku bedeshay midabka buluuga iyo jaalaha si midnimo loogu muujiyo dadka reer ukraine ee dagaalku uu halakeeyey iyadoo buloleyrka ama iftiinka dabaaldega saqdi dhexe laga riday caasimada britain dabaaldegan oo uu duqa london ku tilmaamay midka ugu weyn yurub ayaa sidoo kale lagu xusay geeridii boqoradii dalkaasi queen elizabeth labaad ciidamada cirka ee dalka ukraine ayaa axadda maanta waxa ay sheegeen in ay soo rideen ilaa iyo afartan iyo shan ka mida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka wadankaasi uu kusoo weeraray duqeymahan oo dhacay habeenkii axadda ayay moscow gantaalo iyo diyaarado daroonis ah waxa ay oo ay iiraan samayse ku beegsatay caasimada kiev iyo magaalooyin kale oo dalka ukraine ah ciidamada cirka ee dalka ukraine ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in nidaamkooda difaaca gantaalaha uu burburiyey afartan iyo shan diyaaradood oo daroonis ah oo markaasi nuuca loo yaqaano shahiid ah saddex iyo toban diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ayaa lasoo riday saacad ka hor intii uusan bilaaban sanadka cusub iyadoo soddon iyo labana lasoo riday markii uu sanadka cusub curtay kadib ayaa lagu yiri bayaankaasi mas-uuliyiinta ukraine ayaan sheegin haddii diyaaradaha aan duuliyaha lahayne ay gaareen goobihii ay beegsanayeen ee ay ku socdeen weeraradani waxay yimaadeen xilli duulaanka madaxweynaha ruushka valadimir putin uu galay bishii kooiyo tobanaad halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in sanadka cusub ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka uu noqon doono sanad adeeg iyo waxqabad ay la timaado dowladiisa madaxweynaha ayaa galabta khudbad ku aadan sanadka cusub ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxa uu ka jeediyey magaalada muqdisho wuxuuna sheegay in sanadka uu noqonayo sanad dib u xereyn iyo dhammaystir dastuurka qabyada ah madaxweynaha ayaa khudbadiisa kaga hadlay xaaladaha amniga deen cafinta soomaaliya iyo weliba waxyaabo arrimo kale oo dhowra oo soomaaliya in ay dooneyso in ay ku biirto suuqa baayac mushtarka east africa community iyo suuqa mareykanka iyo qaaradda africa ee canshuur dhaafka warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka warbixiyey waxyaabaha dowladda u qabsoomay toddobadii bilood ee uu xafiiska joogay iyo guulaha laga gaaray dhinaca amniga xasan sheekh ayaa ugu horeyn hadaljeedintiisa ku sheegay in dowladdiisa ay muhiimadda koowaad siisay amniga maadaama uu lagama maarmaan u yahay bulshada dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxa ugu muhiimsan oo maanta ay qalbiga qof walba uga jirta uu ku hayaahay waxa weeye arrimaha amniga walaalayaal wax kasta oo horumara oo ummadi gaadto wax kasta oo wanaaga oo wanaag adduunyo iyo mid aakhiraba ah waxay ka dambeeyaan marka qofka amni uu haysto oo gurigiisa nabad inta ku seexdo subaxiina nabad uga soo toosi karo waa sidaas sida aan muhiimadda koobaad aan u siinay arrimaha amniga muddadii koobnayd ee talada dalka aan gacanta ku haynay oo aniguna aan odayga ka ahaa dowladda cusub ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaan abaabulnay ka shaqaynay dadweynaha soomaaliyeed u istaageen si abaabulan in loo beegsado nimanka khawaarijta ah oo shan iyo tobankii sana lasoo dhaafay lix iyo tobankii sana ku dhowaad dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba dalka gudihiisa ciriiri iyo cabsi ku hayay dadku in ay maanka iyo maskaxda ka xoroobaan ayaa wax kasta ugu muhiimsan nimankaasi dagaalkooda dadka ilaahay mahada ha ka gaarto inta kadambe kadibna ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto mahada ha ka gaarto ayaga ayaa sabab u ah guulkana meel kasta oo dalkeena ka mid ah khibradda waxayna tusaysaa ee amni ka jiro amni sare amni dhexe amni hoose miduu doonaba ha ahde waa meesha dadkii dadku ay u istaageen inay amniga ilaaliyaan sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed maanta waxay u istaageen inay khawaarijta iska qabtaan meel kastoo ay joogaanna dagaalkaasi meel fiican uu marayaa madaxweynaha ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in dhammaadka sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta ay ciidamada soomaaliya la wareegi doonaan amniga islamarkaana ay dalka ka bixi doonaan ciidamada nabad ilaalinta ee midowda afrika dadka soomaaliyeed iyo dowladooda iswataahay inay xilka amniga dalka iyo dadka ay la wareegaan bisha disembar laba kun labaatan iyo afar oo si buuxdo ay ula wareegaan walaalaheen amison iyo caalamkiina kaalmaynayana aan u mahad celino oo aan tusino inaan markaan gaarnay heer aan kula wareegi karno amnigana aan ku haran karno taas oo dowladdu dadaal badan ay ugu jirto ciidamada amisoona baxayaahi sidii ciidamadii soomaaliyeed ee bedeli lahaa ee amniga olonaa tira ahaan iyo taya ahaanba kor loogu qaadi lahay haddii alla yidhaah xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in dowladdu ay ka go-an tahay inay soomaalida u samayso dib u heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed wuxuuna dhanka kale soo hadal qaaday qodobadii looga hadlay shirkii ugu dambeeyey ee golaha wadatashiga muqdisho ku yeesheen waxaan rabnaa inaan dib u heshiisiin galno dadka soomaaliyeed inay heshiiyaan dib u heshiisiintaas oo annagu laba nooc nooca bes dib u heshiisiin bulsho iyo dib u heshiisiin siyaasadeed dib u heshiisiinta siyaasadda waa ku jirnaa soomaaliya waxay siyaasiyan ku heshiinaysaa waa dastuurka shirki dhowaa ee dib ee aan isugu nimiday golaha wadatashiga shir aada u muhiim u ahay laba ajandaa ugu muhiimsaneed oo laga hadlayay labadaas ajando oo laga ballamay laba bil ka hor shirkii shirkan ka horreeya looga ballamay shirka dambean isugu imaan doono labadan ajandaan ka hadlaynaa qolo walba ha ka soo fikirto ha soo darasto duruufaheeda ha soo aragto deegaanadeeda iyo dadkeeda hala soo tashato dastuuradooda hoose ha soo eegaano kulli ha soo fiiriyaano markaan isku nimaado aan ka hadalno labadii qodob waa ka hadalnay heshiis ayaana laga gaaray marka laga reebo walaalaheen reer puntland oo weydiistay oo yiri annagu waxaan u baahannahay wadatashi dheeri ah wadatashiga hore naguma filaanin wakhtiga horena naguma filaanin waxaan u baahannahay inaan amuurahan waxoogaa wakhti kalena la siiyo oo aan wadatashi dheeri aan ka galno wakhtigay u baahnaayeenay qaateen insha allah waa rajaynaynaa aragtidooda oo ayadana inay inay noo keenaan markaasna aan isla wada qaadano ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya ayaa ka warbixiyey hiigsiga dowladda ee sanadka cusub ee iminka curtay ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka gabagabadii sanadka cusub ee laba kun iyo labaatan iyo saddex wuxuu dowladeenna u yahay sanad adeeg iyo sanad waxqabad waa afka qalaad lagu yidhaha delivery year insha allah wuxuuna haddii alla idmo baal dahab ah la geli doonaa ka geli doonaa taariikhda hayaanka ee aan ku jirno dhismaha dowlad casri ah oo dunida oo dhan la jaan qaadi karta sidaas daraaddeed sanadka laba kun iyo labaatan iyo saddex waa sanadkii dib u xoreynta dalka sidoo kale waa sanadkii dhammaystirka geedi socodka ee deyn cafinta soomaaliya ay ka madax banaanaan lahayd deynta sidoo kale waa sanadkii dhammaystirka dastuurka qabyada ah ee aan maanta haysanno sidoo kale waa sanadkii tayaynta iyo dib u habaynta ciidamada qalabka sida dhammaan oo waataan hadda ka hadlayay siyaasiyanna waa looga heshiiyey farsamo ahaanna waa la wadaa aan u lahayn waa sanadka laba kun iyo labaatan iyo saddex waa sanadkii ballaarinta waxbarashada caruurteenna waxaan rabnaa sanadkan inaan macalimiinta tiradooda aada u kordhino dugsiyada publica ah ee dadweynuhu leeyihin aada u kordhino oo tacliin dadka danta yarta ah ee soomaaliyeed ay helaan xuquuqda tacliimeed ee caruurtoodu ay leedahay sanadka laba kun iyo labaatan iyo saddex waa sanadkii sugidda amniga amni waara oo qaab dhismeedya leh oo shuruuc leh oo nidaam leh sanadkii dalkeenna uu yeelan lahaa waa sanadka ilaahay idinkiisa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaal meelba ad nagala socotaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa waxa ay kala wareegeen maleeshiyada al-shabaab gacan ku haynta magaalada masagawaay sida ay tabisay warbaahinta dowladda ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ciidan ka waday deegaano hoostaga masagawaay waxaana ay magaaladani noqonaysaa magaaladii ugu dambeysay ay ciidamadani ay la wareegeen waxaan haddaba arrimahaasi aan ka waraystay sarreeyagaas cali cusub lacaraaye gacmaduleh oo isagu ka mida saraakiisha dagaalkaasi hogaaminaysa kuna sugan deegaanka masagawaay
masagawaay falastinay aada ayay u degan tahay hadda wax dhagaxi ma jiraan hadda magaalada masagawaay aan dhex joognaa saakay afar saac iyo bar ayaa ciidanka dowladda iyo kuwa dib uqoreyntuba ay la wareegeen wax weyn oo dagaal kama dhicin hoogaa yare dagaal ay isku dayeen waana iska kala carareen dhibaatahoo ciidanka soo gaaray oo dhimasho iyo dhaawac hona ma jiraan
inta badan deegaanada al-shabaabka laga qabsado waxaa dhacda in dadka deegaanka ay ka baxaan ama al-shabaabku ay ku qasbaan inay magaalada ka baxaan dadka magaalada ma joogaan mise waa ay ka maqan
magaalada waa joogaan qaarna waa ka maqan yihiin sida aad og tahay meelaha iyagu ay ka taliyaan dadka dhibaata ku hayaan waa hansadaan meesha waxay magaalada isaga taga maqaayadaha xira dukaamada xira waxaasay dadka ku yidhaahiin wax yaraa ka baxay magaalada ayagana waxaan sugaynaa labaatan iyo afarta saac oo soo socota inay imaanayaan ayaan dalka ku haynaa dadka kaloo dad degmana waa waa deganyihiin dowlahoodii wataan iyo ganacsigii marka wax filihi ma jiraan hadda
marka magaalada ka waran adeegyadii bulshada ama waxbarashadii caafimaadkii dugsiyadii ma jiraan magaalada sanafteeni aad u mahadsan tahay nimankaani toddoba iyo toban sano lix iyo toban sano ayay ummadan dhib ku hayeen meelaha ay joogeen wax adeeg bulshaha u kama jirin meeshaan waxa waaye iyo waa dadkii oo dhan dadkii waaweynood oo dhan waa ka carareen coladoyinka waaweynay galeen marka dhibaatay ku hayeen sida meelaha hadda laga xoreeyey inta hadda dawladdu ay howlgalkan waday adeegyadii bulshada dibay usoo noqdeen insha allahu tacaala hadda meeshaan aan gaarinana ayadana maalmaha soo socota adeega bulshada waa waa waa waa dhamaystiri doona insha allah dib unu soo noqdo magee xigta magaalada xigta waa magaalada
wallahi falastiin hadda inaan inaan tilmaamo ma rabo meesha hadda aan u soconno waa soconaa sida aad og tahayba howlgalku waa socdaa dalkao dhan uu ka socdaa in khawaariijta laga fureeyo meelaha ay ay joogaan marka insha allahu tacaala hadda ina media ka tilmaamo laakiin howlgalku waa soconaa mana joogsanayo hadda gobolka galguduud ku dhex jirnaa iyo guud aan ku soconaa marka aan ka dhamaanana waxaan tegi doonaa gobolada kale ee dalka meelaha ay joogiin insha allahu tacaala
marka ciidanka dowladda gaar ahaan unugyada ka tirsan gorgor miyaa idinla socda oo howlgalka idinku weheliya hadda maanta nalama socdaan waxay joogaan ruumigood meel lagu dhaway joogaan laakiin wa ay soo socdaan waa waana noo imaan doonaa waana soo gaaraya soo
ciidanka al-shabaab ee gobolka waxaa hogaaminaya kaba ku dukada wax xoga ma ka haysaan halka uu joogo mase jiraan maadaama dee dadkani dad la wada dhammayn kara maahane qorshe ah ku doonaysaan in maleeshiyaadkan al-shabaab hadda u dagaalamayo ay isu soo dhiibaan marka laga tago in dagaal lagu wajaho keliya
dadkan mar horeba dawladda waa sheegtay soo diida inuu maaragtay uma samaynayo dagaxcelin oo soomaaliyeed la qaybsan doono marka ilaahay waafajiyo inuu soo diibo waa sugaynaa wuxuuna mari doonaa fursadyada loogu talagalay wixii ka dambeeyana dadkiisu wax la qaybsan doonaa ciddiisa soo dhiibi weysana meesha joogtaa loogu jiraa laga soo qaban doona insha allah
kaasi waxa uu ahaa sarreeye gaas cali cusub lacaraaye gacmadule oo qadka telefoonka iigu warramayay isagoo ku sugan magaalada masegawa ee gobolka galgaduud halkaad nagala socotaana waa v o a washington ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa sidii aad wararkeenaba ku maqlayseen waxa ay la wareegeen magaalada masegawaay wixii warar ay kusoo kordhay idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan markana dalka masar kooxda daacish ayaa sabtidii shalay ahayd waxay sheegatay mas-uuliyadda weerar jimcihii lagu qaaday bar kontarool oo ay booliisku ku leeyihiin magaalada suweys ee dalka masar warkan waxaa qortay wakaalada wararka ee a b waxaana noo soo jeedinaya ibraahim xasan daandure ugu yaraan afar qof oo ay ku jiraan saddex askari oo buliisa ayaa la dilay sida ay sheegeen saraakiisha iyo warbaahinta dowladda dadka dhintay ayaa waxaa ku jira saddex askari oo buliisa iyo qof aan weli la aqoonsan sida lagu sheegay dokumentiga cusbitaalka oo ay hesho wakaaladda wararka ee a p weerarkan ayaa sidoo kaleeto waxaa ku dhaawacmay laba iyo toban kale oo u badnaa kuwa askar loo qoray oo la dhiga cusbitaalka qayb ka tirsan xoogagga khaliifada ayaa waxaa u suurto gashay in ay weerar ku qaadaan judgooyo ay leeyihiin booliiska masar iyagoo wato qoryaha dardooriga u dhaca sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee amaq ee ay leedahay kooxda maleeshiyada sabtidii shalay saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in weerarkan uu galabnimadii ka dhacay magaalada ismaaciiliya ee dhanka galbeed kaga beegan khanaat suweys iyadoo xafiiska warbaahinta ee gobolka ismaaciiliya uu weerarkaasi ku tilmaamay mid argagixiso ah telefishka cusub ee alkaahira ee ku hadlaa afka dowladda ayaa wuxuu sheegay in ciidamada ammaanka ay dileen mid ka mid ahaa raggii weerarka soo qaaday waxaana uu sii daayay muuqaal lagu sheegay inuu muujinayo meyd iyadoo telefishinkuna uu sheegay inuu yahay mintido dhintay masar ayaa sannado badan kula dagaalamaysay kooxda isku magacaawda daacish ee ku sugan waqooyiga gacanka sinaai maleeshiyada ayaa weeraro badan ka geysatay siinaa iyo meelo kale oo dalkaasi ka tirsan kuwaasoo inta badan lala beegsaday ciidamada ammaanka dadka kiristanka ah ee laga tirada badan yahay iyo kuwo lagu eedeeyey in ay la shaqeeyaan militariga iyo boliiska bishii maajo ugu yaraan kow iyo toban askari oo uu ku jiro sarkaal ayaa waxaa lagu dilay weerar ay dabley ku qaaday goob biyo shub ah oo ku taala bariga khanaatisuweys xawliga weerarada daacish ee masraxa weyne siinaa iyo meelo kale ayaa hoos u dhacay tan iyo bishii febraayo ee sanadkii labada kun sideed iyo tobankii markaasoo militarigu ay howlgal ballaaran ay ka bilaabeen sinai iyo sidoo kaleeto qaybo ka mida webiga niil iyo saxaraha ku teedsan xuduudda galbeed ee dalkaas uu la wadaago liibiya
warbixintii wakaalada wararka ee e b ibraahim xasan daandure ayaa noo soo koobay khudbad muuqaala oo uu jeediyey habeenka sanadka cusub ee xalay ayaa madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski waxa uu cambaareeyey gantaalada ruushka ay ku weerarayaan wadankiisa gaar ahaana kuwa ay la beegsanayaan kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi warbixin ay arrintan v o e da ka qortay waxaa noo soo jeedinaysa caashe ibraahim aadan caash cuud maanta weerarkan gantaalada ah ee ruushku ma aha dhammaadka sanadka si kasta oo ay argagixisadu u rabto waa natiijada masiirka ruushka ayuu yiri madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski isagoo ka falcelinaya weerarka cirka ee dalka ruushka uu ku qaaday hawada ukrain sabtidii ayuu zelenski waxa uu yiri dowladda argagixisada lama cafin doono kuwa amarka ku bixiya duqaymaha noocaasa iyo kuwa fuliyaba ma heli doonaan cafis qaraxyadii dhacay afar iyo labaatankii februari ayaa naga yaabiyey ayuu yiri madaxweynaha ukrain oo ka hadlayey maalintii ugu horreysay ee duulaanka ruushka ee dalka ukrain waxaana loo sheegay in aynaan haysan wax kale oo aan ahayn inaan isdhiibno waxaan leenahay ma hayno doorasho kale oo aan ahayn inaan guulaysanno ayuu yidhi waxba nagama lumin zelenski ayaa hadalkaasi yidhi waana laga qaaday ma aanaan luminin dhulkeenna waxaa qabsaday dad soo duulay dunidu ma lumin nabadda ruushku waa uu burburiyey qiyaastii soddon daqiiqo markii uu socday sannadka cusub ayaa qaraxyo kale waxay ka dhaceen kiyef iyada oo ruushku uu mar kale gantaallo ku garaacay caasimadda duqa magaalada kiyef ayaa ku sheegay telegram in laba xaafadood oo magaalada ka tirsan la duqeeyey balse ma jiro wax wara oo ku saabsan khasaaraha intuu leegyahay goobjoogayaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters in daryanka duulaanka cirka ay mar kale ka dhawaaqayaan guud ahaan dalka kiyef iyo mas-uuliyiinta gobolka ayaa telegram ku sheegay in difaaca hawada uu shaqaynayo subaxnimadii sabtida ayaa gantaalada ruushka waxay garaaceen ukrain hal qof ayaa ku dhintay ugu yaraan soddon kalena waa ay ku dhaawacmeen dalka oo dhan siddeed qarax oo waaweyn ayaa ruxay caasimadda kiyef iyo goobo kale kadib waxa uu la hadlay dadka ruushka hogaamiyahagu waxa uu rabaa in uu muujiyo inuu ciidanku ka dambeeyo oo uu isaguna ka horeeyo laakiin wuu isqarinayaa uun wuxuu ku dhuntaa ciidamada gadaashood gantaalada gadaashood gadaarada hoygiisa iyo daarihiisa ayuu yidhi madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski gadaashiinna ayuu ku dhuntaa oo wuu gubayaa dalkiinna iyo mustaqbalkiinna qofna kuma cafin doono argagixisada ma jiro qof adduunka ka mid ah oo kugu cafin doona arrintan ukrain weligeed ma cafin doonto ayuu intaasi raaciyey horraantii sabtidii ayaa fariin muuqaal ah oo isaga u gaara oo laga sii daayay telefishinka qaranka ruushka ayuu madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin waxa uu ku sheegay in ruushka uu ka dagaalama ukrain si ay u difaacaan sida hadalka loo dhigay dalkooda hooyo iyo inay u hesho madax bannaani dhab ah dadkeeda waxa uu ku eedeeyey reer galbeedka in ay ka been sheegeen ruushka islamarkaana ay ka caraysiiyeen xukuumadda moscow in ay ka bilowdo waxa uu ugu yeeray howlgal militari oo gaar ah oo ka socda dalka ukrain warbixintaasi waxaa qortay v o a cashe ibraahim aadan caashicuud ayaa noo soo jeedinaysay markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaar oo nugu tala galnay munaasabada sanadka cusub barnaamijka waxaa si wada jira u soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo nuur xasan nuur nala dhegeysta
sanad wanaagsan iyo kulanti wanaagsan ah dhegaystayaal meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay sannadka cusub ee barnaamijkan waxa uu fursad siinayaa dhegaystayaasha v o e da ee ku sugan daafaha caalamka in ay farriimahooda sannadka cusub isugu gudbiyaan halkan waa aniga oo ah nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud oo idin leh sannad wanaagsan mar kale waa tahay caasha bal aan dhegaystaha ugu horeeya ee barnaamijka siino fursadda anigu waxaan deganahay gottenburg sweden magacayga saddexaa waa ubax daahan cismaan sanadkan runtii wax badan baan rajaynayaa oo ay ugu horeyso inaan soo gebagabeeyo dugsiga sare hadduu ilaahay ka raali noqdo sidoo kale markii aan dabcan lix bilood ayaa iiga dhiman kadibna waxaan rajaynaya insha allah inaan shaqeeyo waxyaabo badan baan rajaynaya laakiin waxa ugu muhiimsan waa labadaas qodob hadduu ilaahay raali ka noqdo marka ubax sanado badanaad soo martay maasha allah sanadkanna nabadii caafimaad uu kuugu dhammaaday dal shisheeyaad joogtaa dalkii waad ka soo maqan tahay bal waxaad qiyaastaa sanadka laba kun saddex iyo labaatan oo kuugu dhashay waddan reer galbeeda oo yuruba oo qaboobo badan uu ka jiro dhaqamo badan ood ku soo nooleed aanay ka jirin dariskii aad la soo nooleed aanay joogin bal waxaad qiyaastaa sanadihii hore ee kuugu dhashay dalka iyo sanadkan oo aad joogto sweden haddii aan isbarbardhig ku sameeyo dee wadankii markii aan ku noolaa waa wadankii hooyo runtii aad buu uga duwan yahay waayo wadankii sidaad sheegtaba waxaad helaysay ehel walaal waarid baad helaysay laakiin kan ma helaysid oo waxaad la nooshahay waa dad aadan ku dhaqan ahayn oo aadan ku diin ahayn oo aadan ku af ahayn oo runtii aad u baahan tahay inaad wajahdo oo xaaladaas dee sidaad uga bixi lahayd aad ku fakerto marka sanadkanu dabcan wuxuu iila mid noqon doonaa sanado kale oo ka horreeyey oo aan wadankan iigu soo galay intaa wadankan joogay wuuna iiga duwan yahay wadankaygii marka loo fiiriyo runtii caasha cuuday
ubax waa nuur waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waxaa sheegtay in maaragtay himilooyinkaada iyo ahdaafta sanadka cusub labada kun saddex iyo labaatanka ay ka mid yihiin inaad ka qalin jibiso dugsiga sare marka waxaan filayaa inaad hooyana tahay marka sidee isugu keentaa xaggaas maarata dugsigii sare maadooyinkiisana ay badan yihiin iyo noloshii hooyanimada iyo shaqooyinka wallaahi nuur walaal aad baad u mahadsan tahay waa arrin aad u adag waaye waxaan kusoo jiray ilaa iyo maaragtay toddobadii sano u dambeysay dugsi hoosaan kasoo bilaabo waa kusoo dhameeyey dugsigii sare ayaan hadda wadaa runtiina ilmaha halkan ku dhalay waana iisii dheerto xataa xaajigaygu ma joogo oo wadankiibuu jiraa dee dabcan hooyadii wadankaa ku nool oo hooyo keligeeda ayaad dareemi karta runtii culayska ay leedahay laakiin haddana waxaa ku qasban tahay maadaama wadankii aad imaatay inaad maaragtay wajahdo oo soomaalidu waxay ku mahmahdaa meelu siday u taalla ayaa loola yaalaa dabcan duruufta aan ku suganahay keligay ma hayso oo dad badan baa ila mid eh hooyooyin badan oo qurbaha jooga ila mid eh laakiin waxaan jeclahay yacni dhanka positiveka inaan kaga faa'iidaysto runtii culays kasta oo isoo mara culaysku dhammaad iyo bilaa buu leeyahay ilahay waxaan ka rajaynayaa inuu noqdo mid wanaag iigu dhammaado anigii intay lamid ka ahba aamiin ubaxay dad badan baa laga yaabaa oo ku yaqaana saaxiibadii xaafadda ehelkii qaraabadii oo dalkii jooga iyo kuwan xitaa kula jooga wadanka sweden maxaad jeclaan lahayd inay kugula madadaashadaan sanadkan cusub ee laba kun saddex iyo labaatanka heesaad usoo xuli lahayd ama waxyaabo kale aad jeclaan lahayd inay kugula madadaashadaan oo aad noo soo qaban lahayd ma jirtaa ama aad jeclaan lahayd inaan kuu cayaarno aada iyo aad runtii waxaan jeclahay n inaan maaragtay u xulo n heestii beledweyn ee u qaado fanaanka fanaanka codka xalaatigaale xasan aadan samatar e, runtii waan jeclahay heestaas meesha lagu qaadayo halka ay kasoo jeedo n waxaana jeclahay inaa maaragtay inta aniga saaxiibadaya waalidkayga iyo ehelkayga oo maaragtay sanadkan cusub ay igula soo dhaweeyaan waxaana jeclahay si gaara un u salaamaya reer beledweyn runtii xashe iyo nuur aad baadna umahadsantihiin waaya intaadan ka bixin nuur ukaadi anaa kusoo booday intaadan ka bixin heesta beledweyn way dheer tahay waa shan iyo toban daqiiqo marka dabcan gebi ahaan ma wada saari karno oo waaba kala bar ka mid a barnaamijkii oo dhan laakiin qeyb ka mid a heestaasi oo aad jeclaan lahayd si gaar aad u xusi lahayd ma jirta haddii xataa aad carabka ku dhufan karto runtii waxaan jeclahay inaa ii saartaan ereyada ay ka mid yihiin yani runtii horta heesaha iskuma fiicno laakiin heestaas waxa waaye xasuus bay igu leedahay waayo beydkii aan ku dhashay ayaa heestaas maaratay maarata laga sameeyey marka uu leeyahay yani taliyo baaso ba-anoo warmooga oo yani aan ballantiiba ogeyn markuu gabadha la ballamo abwaanka ilaahay ha u naxariisto aad raawi marka ereyadaas yara baan jeclahay runtii way dheer tahay wayna maarata hataa muusigeedu way kargedisan tahay marka meesha yarta gabadha oo maaratay timaha dheer oo baal barkanaysa baalna baalna hoganaysa ayaan jeclaan lahaa runtii Huwanayso, huwanayso baalo
ها يا سلام.
ما شاء الله iyo qaybtan uu Waa.
leeyahay sow taliye baaso baalo بأنا برموقة بلنتي ما بينين waa tahay ubax eh, sanad wanaagsan ayaan ku leenahay eh, hees maaragtay eh, cajiibana waa soo xulatay dhegeystayaashana waxaan jecelnahay in ay iigana ka heli doonaan aad iyo aada umahadsantihi runtii aada umahadsantihi horta marka koowaad waqtiga ay siiseen waan kaga mahad celinayaa bahda v o ed oo dhan ana ayaan uga mahad celinayaa Een, waxaan heestaa u xushay waxaa kamid a eh, runtii wadanka waq- waqti badan baan ka maqanahay marka hilow badan baa igu jira oo wadankaygii runtii xanuun badan oo qurbuhu leeyahana waan arkay iyo cidlo badan marka sidaa darteed ayaan u xushay aad iyo aad baadna u mahadsantihiin sanad wanaagsan mar kale aad baad umahadsan tahay sow bixiisa weeye ballan maanu dhigano joogi may oran sow bixiisa weeye ballan maanu dhigano joogi may oran sow bayd go'aygii sow bayd go'aygii layguma bishaarayn sow bayd go'aygii sow bayd go'aygii layguma bishaarayn maanta la baxayaa bulshadii may oran maanta la baxayaa bulshadii may oran maanta la baxayaa bulshadii may oran maanta la baxayaa bulshadii may oran sowaabeseeyo socod beegsan maaye naabaajacawo baxnaansha maan oran sowaabeseeyo socod beegsan maaye naabaajacawo baxnaansha maan oran sow taliye baaso baano warmooge kaydi ma beenayn sowtali baaso baano warmooge saydi ma beenay sow badiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule ana baalkamaan korin sow badiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki fuule ana baalkamaan korin
beledweyn hees aan duugoobin oo aan daxalaysan allaha u naxariisto abwaan hadraawi oo heesta sameeyey iyo abwaan cabdikariin faarax jiir oo laxanka saaray codkii xasan aadan samatar waxaan filayaa inaad si weyn uga hesheen asalaamu calaykum magacaygu waa sayd cumar xaaji muuse cadow waxaan ku suganahay waddanka angola magaaladiisa caasimadda ee luwanda sayid cumar eh, waa mahadsan tahay sanad wanaagsan wanaagsan oo wacan walaal meeqa sano ayaad ku nooshahay ee magaalada luwanda ee wadanka angola waxaan ku noolahay sideed sano waayahay marka dadka soomaalida ah ee aanan angola aqoonin u faahfaahi ee angola soomaalida ku nool iyo sanadka lasoo dhaafay iyo sanadkanba wuxuu kaga dhigan yahay Eh, run ahaantii dadka inta badan soomaalida angola haddii aad dhahdo waxaa laga yaabaa inaysan si fiican u fahmin juqraafi ahaan meesha ku taalo iyo magacaasba inta badan kugu soo celinayaan su-aal labaad ka soo celinaya laakiin angola waa wadan afrikaan ah waxauna dhacaa galbeedka qaaradda africa waxauna xuduud la leeyahay wadamada congo kongada weyn kongo dimuqraatiga wuxuu kaloo la leeyahay xuduud wadanka zambia iyo sidoo kale wadanka namibia angola soomaalidu aaday ugu yar tahay beri ay sidaan xoogaa ka yara badnaayeen laakiin haatan wadanka xoogaa isbedelay sicir barar iyo arrimo kaloo dhaqaaloo dhacay wadanka xoogaa soomaalida aad ay ugu yaraatay qaar ka sii tahriibay iyo qaar wadankii dib ugu laabtay waa wadan iska eh, degan run ahaantii markii loo fiirisho wadamada kale afrikaanta ah sida wadankan inoo dhow ee koonfur africa ee soomaalida ku dhiban tahay soomaalida dhibka koonfur africa oo kale kama jiro dadka wadankan waa dad iska ganacsada inta badan ganacsi ku leeyihiin mana ahan wadan waxbarasho waxbarasho soomaalida u imaado laakiin waa wadan ganacsi ganacsiyaa loo imaadaa waa tahay sanad wanaagsan ayaan mar kale ku leenahay sayid cumar Een, bal sanadkan cusub ee laba kun saddex iyo labaatanka ilaahay mid kheyr qaba ha nooga dhigo bal waxyaabahaad jeclaan lahayd in dadku kula maqlaan ama haddii ay ay jiraan dad ehela asxaaba qaraaba waad salaami lahayd iyo waxyaabahaad kula madadaashan lahayd sanadkan sanadka cusub ee labada kun saddex iyo labaatanka inuu inooga duwanaado sanadkii hadda ina dhaafay waxoogaa aad iyo aad u rabsho badnaa u dhibaato badnaa Eh, waayo wuxuu ahaa sanadkii sanad doorashadeedkii wadanka dowladda eh, la dooranayey oo madaxweynaha wadanka haddeertaan haysto shantii sanana haystay mar labaad dib loo dooranayey wadanka sanadka hadda lasoo dhaafaya aad iyo aad u rabsho badnaa una dhibaato badnaa marka sanadkan soo socda waxaan ka rajeynayna inuu kii hore inooga duwanaado insha allah Eh, waxaan salaamayaa dhammaan ehelkeyga eh, dhammaan inta magacayga iyo muuqaalkeyga taqaano meel kastay joogaanba waxaan salaamayaa walaalahayga bishaare munsaxiife iyo farxiin munsaxiife ilyaas munsaxiife dhammaan reer munsaxiife oo dhan waxaan salaamayaa wareertay aamine sheekh maxamuud sidoo kale caruurteeda dhammaan waxaan kaloo salaamayaa eh, gabadhaan adeerkaan u ahay eh, basiimo xaaji munsaxiife oona aan aad iyo aad sanadkan u rajaynayo guul wacan insha allah iyo dhammaan inta magacii muuqaalkee taqaanaba waan salaamaya
magacaygu waa ayub nur maxamuud waxaan joogaa sad suudaan jubba Eh, daadiyayaasha barnaamijka aad baa idiin salaama
waa tahay wadanka koonfur sudan aad joogtaa waa wadan weli xaaladiisa ay iska ku faakacayso Een, bal sanadka cusub iyo aabka uu kuugu dhashay iyo waxyaabaha aad filaysa iyo sida wadanka gudihiisaba sanadka cusub looga soo dhaweynayo Eh, wadankan aisha sud sudan waxaa jooga soomaali aad u fara badan oo gaaraya ilaa iyo shan iyo toban kun oo muwaadiniin ah Eh, sanadkan si wanaagsan ayuu ugu bilowday si wanaagsan ayuuna ugu dhammaan doonaa haddii ilaahay yiraa Eh, soomaalida inta ku dhaqan guud ahaantooda eh, waxay u wada badan yihiin ganacsato eh, ku kala firiirsan gobollada dalkan Eh, sanad wanaagsan south sudan colaado ayaa laga sheegaa meelaha ugu colaadaha badan ayuu ka mid yahay bariga africa marka sidee idiin saameysaa colaadahaas maaragtay qabaailka u dhexeeya iyo kuwa siyaasadeed
Eh, walaal wadankan eh, South Sudan soomaalida aadka ugu dhaqan ee ganacsatada ah waxaa soo food saaraa eh, mararka qaar colaado u dhexeeya qabaa'ilada wadankan iyo eh, kooxaha dowladda kasoo horjeeda Eh, si kale haddii loo eegana waxaa jira wadankan fatahaado sanadkiiba mar dhaca ama laba jeer dhaca ee saameeya ganacsatada ku dhaqan gobollada sida deegaanada waaw yey iyo deegaano badan oo wadankan ah oo ee uu maro webiga buluugga ah marka een, markii loo eego soomaalida ganacsatada ee ku dhaqan deegaanadan jubba aad ayay xaaladooda wanaagsan tahay ma jirto xaalado eh, amni darro ama eh, xaalado kale oo soo wajaha marka laga reebo cabashooyin gooni gooni ah oo ay mararka qaar ka eh, ka tabanayaan eh, eh, hay-adaha canshuuraha oo mararka qaar aad sare ugu qaada eh, dhaqaalaha laga qaado soomaalida ganacsatada
Een, adigoo ka faa'iidaysanaya ayub een, sanadka cusub laba kun saddex iyo labaatan iyo barnaamijkan gaarka v o eda ugu tala gashay dhegeystayaasheeda jooga caalamka daafihiisa kala duwan Een, yaad jeclaan lahayd inaad salaanto maxaadse jeclaan lahayd in aad tidhaahdo dadka soomaalida ee ku dhegeysanaya ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa safiirka soomaaliya ee wadankan south sudan jubba cabdixakiin xaaji cumar camey iyo howlwadeennada howlwadeennada safaaraddan oo howl iyo xil weyn iska saaray si gaara waxaan sareen hawada ugu marinayaa saaxiibadeeda ganacsatada ah ee jubba jooga khaasatan deegaanka kooyan kooyan lagu magacaabo aad baan u wada salaamayaa dhammaantood adigaa mudan sanad wanaagsan mar kale ha idiin wacnaado dhammaansantiin dhegeysto kale ayaa khad ku jira caash hadda oo maaragtay africa naga soo wacay magacaaga ku bilow walaal iyo halka aad joogto aad ba mahadsantihiin magacaygu waa cabdisamed axmed oo ku nool dalka uganda aad ba mahadsantihiin waana ku dhowahay barnaamijka v o a ee sanadka cabdisamed sanad wanaagsan ayaan ku leenahay mar kale marka soomaali badan ayaa ku nool uganda marka ma min maaragtay soomaalidaasaad ka mid tahay dabcan marka ma waxbarasha u joogtaa ma ma aragtay iska degan tahay bal noo faahfaahi
aniga shaksiyan waddankan waa ku noolahay qaxootiga ayaan ka diiwaan gashanahay islamarkaana dabcan wax waa baran jiray laakiin hadda wax ma barto oo waa waddan dabcan soomaali badan ku nooshaho siyaabo kala duwan ugu nool yihiin sanadka cusub ee laba kun saddex iyo labaatanka maxaad jeclaan lahayd soomaalida ku dhegaysanaysa ehel qaraabo saaxiibo meel kastoo caalamka ka joogaan
dabcan soomaalida na dhegaysanaysa waxaan leeyahay sanadka sanadka sakhayr baynu rajeynaya annaga halka wuxuu noogu dhashay dhibaatooyin badan oo sanadka hadda dhammaanaya laba kun labaatan iyo laba dhammaadkiisa waxaa si weyn noo saameeyey xanuunka tusaale ahaan ebola hore coronavirus baa u jiray taasina waxay caqabad ku noqotay nolosha dad badan oo qaxooti ah ama arday ama ganacsato soomaaliyeed oo waddankan ku noolaa dabcan waxaan rajaynaynaa nolol tii hore ka duwan oo sanad dhibaatooyin badan aanaanu marin in uu noo noqdo iyo guud ahaan dunidaba waa mahadsan tahay dhankii heesaha ma jiraan maaragtay ama ma jirtaa hees aad niyadda ku hayso oo aad jeclaan lahayd in dhegeystayaasha aad u soo qabato oo annana aan halkan ka ciyaarno exactly waxaan jeclaan lahaa heestii shay mire dacar ee ahayd bini aadan baan ahay bashar kula midaan ahay really waxaan jeclahay heesaha ee qadiimiga ah een abwaan ee fannaankana si weyn baan codkiisa u jeclahay
bashaaradii naftayday bugto waxaan kuu soo maray batalaalihii uu boodhari ku asnaa burtidaaldu buraaniyo hadaftimu ergaabo iyo badhan beledadi kalgacaalada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balyaduuna buuxaan soo boqday awgaa sidanahay bukaa socod markii baan talays yiri ilanayla-aanta lay baxnaanin kariwa
waa tahay dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka ahaa ee dabaaldegga sanadkan cusub ee labada kun saddex iyo labaatanka haatanna dhegaysto kale ayaa khadka ku jira walaal xaggee joogtaa adiga oo ku bilaabaya magacaaga waa mahadsan tahay nuur nuur bukhaari magacaygu waa liibaan maxamuud cabdijabbaar liibaan qaran ama liibaan carays waxaan joogaa muqdisho waa dhegaystihii ugu horreeyey ee magaalada muqdisho nagala soo hadla liibaan sanad wanaagsan wanaagsan sanadkan sanad loo loo ayo allah nooga dhigo sanadka had soo dhammaadoo kaleeto waxyaabo badan oo macnaha layaab leh oon macnaha aan aragnay oo ani ahaan iskii bedelay xilliyada timeka oo kaleeto oo jiro inaan macnaha la wadaago v o a dadka waxay fiiriyaan time waqtiyada oo macnaha oo kaleeto xilliyada ee shaqada aadayan oo kaleeto xilliga quraacanayan oo kaleeto ani laakiin family ahaan ama shaksi ahaan taas way iga duwan tahay sababtoo ah waxay iga duwan tahay inaan fiiriyo xilligii timeka quraacdoo kaleeto subaxdii maxayd xilliga shaqadoo kale in aan time ka dhigto diyaaradda hawada maraysa oo kaleeto xilligay soo maraysa aan quraacno mid kale hadday soo marto oo maxay ahayd oo aan shaqada kale aadno ilmaha dugsiga aadaan jadwal noocaasaan u degsan ilmihii ee dhaanayda diyaaradda waa soo socota dugsigii waa la gaaray midaa dhaaftay iyadoo qiici jiidaysa cashada qoraacda waa ka kacani dugsiga aaday ku leedahay gabar yaroo dhalay oo carare anigina waa carara waan leeyahay saddexda labiyi toban bar v o markay soo galayso midaa soo marto maxayde v o waa xilligeed hawahaygaag markay dhehayso kale midaa soo marto waa kala cararnaa marka qof walba shaqadii dugsigaa loo kala cararaa marka diyaaraddina way soo mareen marka waaya markaas ilaa illigii time ay noo noqotay waayo ugu dambeyntii ma jirtaa hees aad jeceshahay oo aad maaragtay codsanayso oo dhegeystayaashana ay kula dhegeysan karaan hees aad u jeclaha waa jirtaa alla yarxama raaximiin waxaan jeclaan lahay inaan dalbado yaxya heestii allah u naxariistay fanaanka weynaay allah godka u nooriye cabdi tahliil warsame heestii yaxyax insha allahu inaa dadka soomaaliyeed meel kasii joogaan ee igula dhegeystaan ay kula raaxaystaan sanadka cusub awgeed yaxyax iyo xishood baa igu yurursadaayo ayrigu iyo to'ayba yeeranaaye yuu ugaadhaan xeryahaw yagleela yuu ugaadhaan xeryahaw yagleela yaca iyo atoora anyamarugdaata yaca iyo atoora anyamarugdaata yuu qabaa aday baday yulqanka iyo taahe laygu kaa dulyooke wanaagana mayshige qaba aday baday yulqanka iyo taahe laygu kaa dulyooke wanaagana mayse sidedii layaabtaa layaabtaa sidedii layaabtaa layaabtaa layaabtaa layaabtaa
sideed iila yaabtaa yoombaad gelise allah u naxariisto fanaanka cabdi tahliil warsame dhegaystaha soo dalbaday heesta iyo dhegaystayaasha kaleba waxaan filayaa inay intaas kaga filan tahay heesta yaxyax iyo xishood baa igu yuurursaday weli waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka nugu talagalnay sanadka cusub ee laba kun saddex iyo labaatan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa muddo soddon sano ka badan ku nool qaxooti soomaali ah oo qaarkood ay carruurtii ay ku dhaleen ay carruuro kusii dhaleen bal aan qadar idiin kala dhex baxno wariyaha v o eeda ee xeryaha dhadhaab axmed cabdilaahi jaamac sanad wanaagsan waxaan ku suganahay xeryaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaan xerada xagardheer qaar ka mida dadka ku nool xerada xagardheer ayaan raba inaan la hadlo waxaan ku bilaabayaa gabadhan magacaaga magacayga saddexan waayaan maxamed cali ayaan sanad wanaagsan baa inoo bishay meeqa sano oo kan ka horreeyey ayaad ku soo dhoweysay xeryaha qaxootiga waxaan imaaday xagardheer labadii kun iyo saddexii tobankii ilaa haddaan joogaa sannad walbana wuu iigu dhalanaa wuu iigu dhammaanaa sanadkan cusub muxuu kaaga dhigan yahay maxayse yihiin qorshayaashaada sanadka cusub sannadkan cusub waxaan jecelnahay inuu sannadyadii hore uu nooga fiicnaado uu nooga wanaagsanaado caqabad badanaan kala soo kulannay sannadyadii hore marka waxaan rabnaa sanadkan sannad wanaagsan oo wacan oo lagu baraaro oo lagu reesto inuu noo noqdo waa gartay yaad salaamaysaa sanadka cusub dartiis waxaan salaamayaa dhammaan soomaali maxamed inta muuqaygii magacayga taqaano khaasatan waxaan salaamayaa walaashay faadume maxamed cali oo joogta nairobi waxaan salaamayaa walaalkay axmed maxamed cali oo jooga ameeriko dhammaan inta i taqaano oo dhan sanad wanaagsan sanad la mid ah oo wacanoo wanaagsan ninkana waxaan la hadlayaa ninkan odayga magacaago saddexan igu bilow anigoo leeyahay maxamed cabdilaahi jacalo ku magac dheer suldaanka oo xagadheer magaala leeyahay xagadheer jooga aad baa u mahadsan tahay sanad wanaagsan laba kun iyo saddex iyo labaatanka inoo bishay marka hore meeqa sana kusoo dhaweysay xeryaha qaxootiga xeryaha qaxootiga waxaan kusoo dhoweeyey toban sano oo hore sanadkanna insha allah waa soo dhoweynaynaa ilaahayna khayrkiisa hana siiyo iyo dheeftiisaba sanad waliba hoodadiisa iyo- iyo barwaaqadiisu wataa marka nimcadiisa waa sanadkan insha allah allah nagama qadino waa noo bilaaba maxaa sanadkan ee, rajaynaysaa qorshayaasha sanadka cusub maxay sanadka cusub waxaan rajeynayaa qorshaha ilaahayna meel buu yaalla kii alle waa meel laakiin kii aniga aan rajeynaya waxa weeye sanadka cusub inaan xerada qaxootiga ka baxo meelun aan uga baxo oo aan haddii la yidhahdo danahayga aan ka gaadho aan muddada sano iyo tobanka sana usoo usoo samriyey waa gartay yaad salaamaysaa fursaddan ay ku siiseen v o e da darteed yaad talkana ka salaamay waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed madaxweynaha ka kenya ka soomaaliya dhammaan dalka aanu joogno maga- aanu nagu soo dhaweeyey qaxootiga laftiisa dadkiisa iyo ummaddiisaba aad baan u soo dhaweynaya waana salaamayaa soomaali weyn meelay joogtaba waa salaamaya ha noolaatana waa leeyahay walaal axmedoo magacayga waa yaasmiin cali xasan oo ku nool xerada xagadheer Eh, yasmiin sanadkan laba kun saddex iyo labaatanka hadda inoo bishay meeqa sano oo ka horreeya aad xa- yaa xagardheerka ugu dhashay ee kusoo dhaweysay hooyaday aniga aabahey nkay soo galeen anigaa liigu dhalay aniga shan cunugaan kusii dhalay walaahi weligeenna wax maxaali jirato oo nabaddaas iyo nabadgelyadaas iyo caafimaadkaas ma ogiyo wax oo caqabad kaleeto aan kala kulanna ma jirto waa gartay sanadkan cusub muxuu yasmiin kaaga dhigan yahay maxay sii yihiin qorshayaashaada sanadka cusub wallaahi sanadkan horta sanad walbo suu ilaahay ku keena unbay tahay sanadkaana cusub suu ilaahay ka dhiga unbaan rajaynaynaa sanadka cusub dartii yaad halka ka salaamaysaa saxaab qaraabo saaxiib wallaahi waxaan salaamayaa abo soomaali maxamed meel walba ay joogaan inta maqalkayga muuqaalkayga taqaano Eh, haddana waxaan la hadlayaa yarkan dhallinyarada ah ee walaal soo dhowow magacaaga oo saddexan sanad wanaagsan magacaygu waa siciid cabdirashiid diiriye meeqa sano oo ka horreeyey sanadkan inoo dhashay oo laba kun saddex iyo labaatanka ayaa kuugu dhashay xeryaha qaxootiga dhadhaab Eh, ku dhowaad sanadkani waxa igu dhashay ilaa iyo labaatan sano because inta waan ku dhashay waan ku koray ilaa iyo harka haddana waan kusoo noolahay intaan waan ku noolahay sannado kan kuwaan ka badan oo ka horreeyana waa iigu dhasheen sida hadda uu kan iigu dhashay oo kale insha allah waxyaabo badanna way iska qiin bedeli doonaan saan rajeynayn insha allah sanadkan cusub eh, muxuu kaaga dhigan yahay Eh, maxayse yihiin qorshayaashaada sanadka cusub runaantii qorshayaasha sanadka cusub way badan yihiin waa sida inaad inaan jaamacadda aado oon wax barto iyo inaan dalka dibaddiisa aan wax kusoo bartaan rajeynaya insha allah fursaddan ay ku siisay v o e da oo sanadka cusub dartiis yaa rabtaa inaad salaanto waxaan salaamayaa dhammaan asxaabtayda anigoo aanan kala qaadaynin iyo ummadda islaamka ah meel kastoo ay joogaan dhammaantoodba si- sidoo kalena waxaan salaamayaa waalidiinteyda si khaasa weliba Een, waanad ku mahadsantihiin maadaama aad siiseen waxaan ugu dambaysiinayaa salaanta een, v o a oo isiisay fursad aan ku salaamo dadkayga kulana wadaago fikradeyda insha allah waa mahadsan tahay sanad wanaagsan wanaagsan oo wacan insha allah haatanna aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay heestani dabacsan oo ay ku wada luuqaynayaan maxamed biike iyo ugbaad aragsan
sidii xuudhalcayn xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xadleen loo xambaarshayeen
xubintiisa hadal xaraf seegiro
sidii xuudhalcayn xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xadleen loo xantoobshayeen
asalaamu calaykum magacayga waa fardoosa aadan idriis waxaan ku noolahay xerada xagadheera xagadheera waxaan joogaa aan ku suganahay muddo adiyo toban sano ku dhowaad alxamdulilaah waxaan rajaynaynaa bashbashii barwaaqi inuu noogu dhasho sanadka cusub maasha allah wallaahi hamigayga lama soo koobi karo waxyaabaha aan ka damacsanahay niyad ahaanteedana wax la soo koobi kara ma ahan insha allah biidnillaahi kariim waxaan rajaynayaa si wacan inuu noogu dhammaado yaad salaamaysaa sanadka cusub awgiis waxaan salaamayaa saaxiibaday abshiro waxaan salaamayaa caruurtayda maxamed carafaad sumaya cabdikaafi siciid jaamac waxaa kaloo salaamayaa cabdilatiif cabdikaafi siciid jaamac dhammaan ehelada iyo qaraabada waa mahadsan tahay sanad wanaagsan wanaagsanoo wacan magacaaga sahre cabdi maxamed aa lidhahaa waxaan joogaa labaatan iyo shan sanaan jooga xagardheer weliga meel uma dhaafin waxaan jeclahay horumar inaan gaaro meesha ilaah ii qorana aan rajaynan inaan gaaro wixii muslimiinta meel walba ay joogaan aan salaamayaa si gaara waxaan salaamayaa walaalihii cambiyo xaliimo cadeey saynab asalaamay sacdiyo dhool mahad faarax farxaan halka la dhahaa walaalihii aan salaamaya ayagana muslimiinta dhammaan adi qaas ahaan aan ku salaamaya sanad wanaagsan saare wanaagsanoo wacan iminkana waxaan la hadlayaa mid ka mid a fanaaniinta xerada xagardheer ee soo dhowa cabdulaahi magacaago saddexniga bilow cabdulaahi weheliye canshuur sanad wanaagsan laba kun saddex iyo labaatan baa inoo bishay ee, meeqa sano oo kan ka horreeyay ayaad kusoo dhaweysay xeryaha qaxootiga oo halka ugu bishay sanadka shan iyo tobanaad baan joogaa insha allahu kheyr baana rajaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo nabadna ilaahay waa nagu siiyey sanadkan hoodii nasiib midka ilaahay nooga dhigay inuu noqdo dalkeennuna uu nabad ku noqdo meel walba oo aan joogno ilaahay nagu nabad yeelo kii horeetana ilaahay annaga uu nabad buu nagu siiyey laakiin dad badan baa nabaddaas nala wada qabin waxaan salaamayaa marka ugu horraysa oo dunida iigu qaalisan hooyaday macaan xaawe yuusuf gabdhahayga khatre iyo fartuun wiilkayga maxamed amiin iyo hooyadiis xamdi odayga dhalay xamdi waan salaamayaa oo saaxiibkay ah marna aabbahay ah aaba maxamed rashiid asagana waa salaamaya hooyo qamar sidoo kale waa salaamayaa walaashay farxiyo walaashay shukri walaashay faadumo dhammaan carruurtaan abtiga u ahay sanadka cusub aawadii ee, maxaad rabtaa bulshada inaad eh, u soo gudbiso maadaama aad nin fanaanin tahay Een, hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rabaa hees aan aad u jeclahay inaan ma aragtay heestaas aan meesha ka tuuro ayaan maqashii allow annagoo isku duuban allow dan wadaagna aan nahay allow durduradu ragmanayaan allow dalaagiina noo baxay allow allow allow allow duulaxaa sidaa jira allow allow allow allow dabku shiday barwaaqe allow allow allow allow dembi dhaafna siiyo allow dembi dhaafna siiyo allow dalka nabad ku soo celi sanad wanaagsan mar kale waxaan dib idinku celinayaa caasho cuud iyo nuur bukhaari oo ku sugan stuudiyaha v o a ee magaalada washington mahadsanid axmed sanadka cusub ee laba kun saddex iyo labaatan waxaan allah subxaana wa tacaala ka rajaynaynaa inuu nooga dhigo sanad khayr leh iyo kan ugu guulaha badan nolosheenna kulla caam wa antum bikhayr meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ugu talagalnay dabaaldegga sanadka cusub ee labada kun saddex iyo labaatanka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur mar kale ayaan idin leenahay sanad wacan oo wanaagsan allaha nooga dhigo mid khayr leh oo barakaysan bashbash iyo barwaaqo nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington barnaamijkaasi caashucuud iyo nuur xasan nuur ayaa nala socodsiinaya gabagabadii idaacaddeenna ayaan markana kusoo dhowaanay codka macaan ee qadra daahir ciga ayaanu idinkaga tegaynaa intaan mar kale kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idin leh sanad wanaagsan